أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon howlgal khasaarid kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ku dhowaad boqol ruux ayaa ku dhimatay dagaalo ka dhacay gudaha dalka etoobiya haweenka ku dhaqan mid ka mid ahaa deegaanada hoostaga degmada buulufulay ee wilaayadda islaamiga baay ayaa hadiyado kala duwan oo ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi kooxda ridada soomaaliya ayaa qorsheynaysaa inay burburiso dhulka suuqa degmada hilwaa ee magaalada caasimadda ee muqdisho kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada islaamiga hiiraan iyo haweenka dacayaadka ee wilaayadaas ayaa ka dhacay degmada buga qable ee wilaayadaasi bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galguduud iyo deegaanada hoostaga ee si weyn uga faa'iidaystay xablo dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labada bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgal khasaar kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaynu ku horeynay qarax ay mujaahidiinta ka fuliyeen maanta deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin oo isugu jiray booliis iyo kuwa sirdoonka ridada waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen lix kale oo qaarkood dhaawacooda guraab yahay dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa qalabo qarax waxay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku socdaalayay duleedka degmada warshiq waxaa qaraxyadaasi ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah sidoo kale wilaayada bakool mujaahidiinta ayaa weeraray garoonka diyaaradaha degmada waajid xilligoo halkaasi ka duulayay madaxa maamul goboleedka gaalaraaca koonfur galbeed murtada laftigreen oo ku sugnaa degmada waajid dhanka kale wilaayada shabeellada hoose mujaahidiintu waxay mar kale kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiina oo ku socdaalayay agaarka deegaanka laanta buuro waxaa dhintay inta loog yahay laba murtad halka sideed kale dhaawacyo kala daran ay soo gaareen ku dhowaad boqol ruux ayaa ku dhimatay dagaalo ka dhacay gudaha dalka etoobiya iyadoo faahfaahino laga helayo dagaaladaasi marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan inoo haya waxaa aad looga deeriyey xaalad amni oo ka soo korortay galbeedka Itoobiya kadib markii dad fara badan lagu laayay gobolka Gambela oo ah ismaamul hoostaga dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa. Dad lagu qiyaasay boqol qof ayaa ku dhintay dagaallo ba'an oo u dhexeeyay labada qowmiyadood ee ugu waaweyn gobolkaasi, kuwaas oo dirirtooda sii xoogaysatay kadib markii maalmo ka hor la dilay taliyihii booliska ee magaalada Gambela. Bayaan ka soo baxay maamulka Gambela ayaa lagu sheegay inay jiraan xoogag hubeysan oo dadka laynaya, gaadiidka weeraraya isla markaana si gaar ah u bartilmaameedsanaya. saraakiisha amniga iyo dowladda ee maamulka abiy axmed ciidanka federaalka iyo booliska oo arbacadii lasoo dhaafay lagu daadgureeyey gobolkaasi ayaa ku guuldareystay xakamaynta xiisadda ka aloosan deegaankaasi iyadoo dowladdu ay qartay in degmooyinka qaarkood ay sidoo kale la kulmayaan dhibaatooyin amni iyo dilal hor leh ismaamulka gambeelo ayaa sheegay in xaaladdu ay faraha ka baxday islamarkaana amni darrada ka aloosan gobolka ay gaartay heer aan la xakamayn karin colaaduhuna ay ku sii fidayaan deegaano hor leh madaxa ismaamulka ugu magacaaban dowladda federaalka Itoobiya haweeneyda lagu magacaabo Alimito Omuda oo iyaduna ka hadashay rabshadahan ayaa sheegtay in xiisaddu ay ka sii dartay iyadoo ciidamo kala duwan lagu daabulay deegaanadaasi colaadan loo maaran la'yahay oo sidoo kalena dad badan ay ku dhaawacmeen ayaa ku soo aadaysa xilli guud ahaan amniga Itoobiya uu faraha ka sii baxayo islamarkaana maamulka Abiy Axmed aanu xakameyn wax ku ool ah ku lahayn gobollo ay ka mid yihiin Amharo, Oromiya iyo Tigray mahadsanid marwaan kooxda ardada soomaaliya ayaa qorsheynaysaa inay burburiso dhulka suuqa degmada hilwaa ee magaalada muqdisho iyadoo dadkii suuqaasi degnaan ee cabasho xooggan ka muujiyeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkani haya ganacsatada suuqa degmada hilwaa ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhulboob kooxda riddadu la damacsan tahay suuqaasi iyagoo warbaahinta la hadlay ayay sheegeen in maamulka riddada degmadaasi uu ganacsatada ku amray inay saddex maalin iskaga guuraan suuqaasi saraakiil ciidan ayaa sheegeen in hanjabaadyo ay ku hayaan ganacsatada waxay sheegeen in loo diiday in xitaa mudaharaad ka dhanaa dhulboob ka qabsadaan laguna cagajuguliyey in maleeshiyaad murtadiin ah loo diyaariyey inay dhulboob ka difaacaan ganacsatada quus ah ayaa sheegay in dhulkooda la boobayo haddana lagu qasbayo inay ka qayb qaataan doorasho gaaleedka waxayna ugu dambeyn sheegay in guurguurta iyo kooxdiisa u kala cararayaan dhulboobka haddana xali noo yeedhay ninka saldhigga wax aad qaban kartiin bannaanba xataa ma lahuu yidhi dhulkan waa sharciyaysan yahay wax aad ka qaban kartiin male fulinta hadday ku soo gaarta ciidankaada geeliyiiduu yidhi wax kama jiraan dhulkan afartan iyo lix sanuu cabbiran yahay hal aniga afartan iyo lix sana aan daba joogay ee maanta ii dhashay nin kalaa caanaha kamaalayo halkaa ku xirina adina inta ka bax qof yeelaysa male ma yeelayno ma yeelayno hasha caanaha leh oo hurwaa taallo dadkii xaqa iska lahay oo dawladda ay siisay kaarkan codbixinta la yidhaahdo tigrey iyo oromo miyaan uga codaynaynaa inta jawaan ku qaadno dhulka haddii nala ka kiciyey yaan uga codaynaynaa boorsooyinka inta ku qaadno utaangiya xagardheeraan u soconnaa ilaa dhulka meeshii aan ku lahayn waa meeshaad naga kicideene boorsooyin inta ku qaadno miyaan tigrey iyo oromo uga codaynaynaa ma uga codaynayno naga qaado dad u soo dirso leylooyin dadku keen u dhiibo ha kuugu codeeyeene u dhiibo madaxweynuhuna warqadahan ha naga aruursado gudoomiyaha degmaduna midka codayntaa naga aruursado annagu soomaali ma nihin soomaalinimada waa nala ka bixiyey dadnimada waa nala ka bixiyey dad ducafo ah oo cid u doodo lahayn oo xuquuqdoodu aysan meel ka soo qaad lahayn nala ka dhiga wixii naloo dhiibaha nala ka qaato waa tahriibaynaa ilmaha yagaan xambaarsanaynaa owlaadda yadan qaadanaynaa waa qaxaynaa waxaana ka qaxaynaa dawladda iyo dadka madaxda ummadda intaas la eg oo reer huruweeya oo suuqa huruweeya ayaa waxaa la rabaa in lagu fiiqdo qol mugdiya mana qaada mana qaada karno laba kun iyo shan boqol oo qofoodaa timaada nimaa wuxuu rabaa inuu keligiis qaato yeeli meyno waxaa nagu timid saddex maalmood baad ku guuraysaan waxaan naqaan maahan dawladnimo maahan dadnimo maahan annagu waxaan leenahay dawladda g s b dadku saaka ma doonayaan inta guddoomiyuhu noo yeero wuxuu yidhi waxaad uga guuraysaan suuqa saddex maalmood nama qabato nama qabato annaga waxaan eed ka nahay oon dacwo ka nahay nin guddoomiye ah ayaa noo yeedhay saddex maalmood ku guurownay waxaan nahay gabdhaha hurwaa ku ganacsada oo masaakiintaa oo soddon iyo siddeed sano inna la yidhaahdo maanta waa laydin jabinayaa waxaan sugayna maahan madaxweyne kooxda riddada uu hogaamiyey murtad guurguurte ayaa shaqa maalmeed ka dhigtay boobka dhulalka caamka ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ku yaalla magaalada muqdisho lacaga malaayiin dollar ayay kooxdan ka samaysay dhulboobka caasimadda kuwaasoo si gaara u dhaca jababka madaxda kooxda riddada mahadsanid cazaam haweenka ku dhaqan mid ka mid ahaa deegaanada hoostaga degmada buulafulay ee wilaayadda islaamiga baay ayaa hadiyado kala duwan oo ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta eeribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi warbixinta warkan oo faahfaahsan waxaa inoo haya walaalka yaasir maxmed xafladda wareejinta hadyadahan ay diyaariyeen dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka burgod ee hoostaga degmada buulafulay ee wilaayada baay waxay dhowaan ka dhacday howl ku yaalla deegaankaasi halkaas oo marti sharaf kala duwan ay ku sugnaayeen waxay ahayd munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo ay dumarku ku wareejinayeen hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore dumarka deegaanka burgud ayaa bixiyey xoolo nool oo ari ah iyo caagadaha saabaysan buskud iyo agabyo kale kuwaasi oo ay ku muujinayaan sida ay u garab taagan yihiin jihaadka ugu horreyn munaasabaddii hadiyad wareejinta waxaa ka hadlay sheekh fu'aad maxamed khalaf oo bogaadiyey kaalinta dumarka muslimaadka ah ee deegaanka burgud iyo hadyadaha ay bixiyeen
waxaan maanta joognaa magaalada burqud oo ka mida gobolka baay oo wilaayada fulay ka mida gabdhaha mu'minaadka aad iyo aad baan ugu faraxnay maalka iyo alle dartii u bixiyeen ari tiro badan buskud tiro badan caagagii mujaahidiinta intaba waxa weeyaan wax kastoon alle dartii u bixinno allah naga abaarsiin doono jihaadkaan wadaynaa xataa takuuna kelimatullaahi hiya alculyaa wa kelimata aladiina kafaruu suflaa waan dagaalamaynaa nafteennaan bixinaynaa maalkeennaan bixinaynaa intii allah kelmaddiisa kor ka noqonayso waxaadna aad ku bishaaraysataan rasuulka ilaahayna noo ballanqaaday raayadan tawxiidka caasimadda talyaaniga rooma in laga taagi doono weli arrinkaasi arrin soo socdo waaye jihaadka waa in la wadaa waa inaan la caajisin hadiyaadkan loo diyaariyey ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay haweenku si gaar ah ugu talagaleen ciidamada dhufeeska ugu jira islaamka ee furimaha hore ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dumarka oo ka warbixinaya hadiyadaha ay munaasabadaasi ku bixiyeen bismillaah alxamdulilaah ana oo gabdho walka bardaayo markaas khadiija binti khuweylad radiallaahu canhaa oo ka tirsan deegaanka burgod maybageeg inta ku wareejinay hadiyad oo kala duwan oo qaali ah sida aagayaasha saawanayaasha oo walaalya mujaahidiinta unan ka tiragelnay buskudka iyo hoola nool oo insha allaahu tacaala walaalayaalka intiina noo deersi unan ka tiragelnay oo furmoka jilba hurun oo una garab shoocana hoolo nool oo eri ah mayba ka wareejiyahayne walaalkana ama ugaaskana calimaqana noolagadoon ugaas mayba noo deersiyaase walaaya mujaahidiinta oo ka garab hiran oo rogan furunto xora iyo noo deersiyaas giframay baandaree oo walaayaadka kala nool intii oo mujaahidiin garab istaagaan oo hoolo nool iyo hadiyad kala duwan iyo ku wareejiyaan unoon inti cizi iyo sharaf ku noolan walaalayaa mujaahidiinta garab istaagan farintaas aan daree gifro muslimaadka oo ku nool walaayaadka bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magacayga ah fartuun cabdiraxmaan isxaaq oo ka mid ah gabdhaha ku barta markaska khadiija binti khuweyled oona joogto deegaanka burgod waxaa maanta halkan ugu wareejinaynaa ugaaskeena calimaqane xoolo nool caagada haaran iyo buskud iyo weliba agabyo kale waxaan leenahay ugaas naga guddoon naga gaarsii walaalaheena ku jilbi xiran ee sufuufta cadowga gaar ahaan waxaan fariin u dirayaa gabdhaha dhammaan ku sugan wilaayaadka waxaan leeyahay juhdi ayaad bixinaysaan walaalaheena mujaahidiinta ayaad garab taagan tihiin sii siyaadiya ayaa idin leeyahay ugaas cali maqane ugaas ku-xigeenka beesha gare ee wilaayada bay oo ka hadlay munaasabadani qiimaha badan ayaa wuxuu haweenka deegaanka burgud ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaagga ay had iyo jeerba u muujinayaan jihaadka iyo wakhtiga ay ku soo aadiyeen hadiyadahani una oo maana aad u faraxsan yaa ilaahayna kulmiye kulungaanna kulun kheyr qabaay waaye haddii tahay culummadii mujaahidiinna haddii tahay culummadii tuufi qur-aan una oska hadalnaay afkii tuufi qur-aan uska hadalnaay una oska hadalnaay afkii ugaasyada waxaan leenahay wax wanaagsan oo khayr badan ayaa maana la suubiy intaasna waxaa ilaahays u tuuqnay oo ilaahaynu kordhiyaa iska codsanay tan labaad waxyaabaha maana inaka dhaceen deegaanka burgoda waa wax aad iyo aad oo alxamdulilaahi uu faraxsannahay waaye haddii tahay haweenkii islaamaadka haddii tahay culammadii deegaanka haddii tahay odayaasha ganacsatada wax weliba waxaan leenahay deegaanka burgod ilaahay ha barakeeyo leenahay marka koowaad maana alxamdulilaah sharaf weynaanu tahay magaca beesha karree waxa waasaa ka dhuweeseen haddii aad bixiseen xoolihii mujaahidiinna aad u wareejiseen oo aanas ii wareejiseen xoolihii waadoo kala wareega ilaahay idingas insha allah haddii tahay xoolihii noole noolka yihiin haddii tahay manaafiicdii kale haddii tahay haddii alaabtii kale tahay adoo kala wareega saasaana so ogaatiin
inta badan dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka dalka soomaaliya ayaa ah kuwa had iyo jeerba u taagan diyaarinta agabyada ay sahayda ka dhigtaan ciidamada mujaahidiinta sidaba dhowr jeer ka dhacday wilaayaadka qaar
aad iyo aad baad u mahadsantahay yaasir kulan wadatasha ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka dacwadaha xisbada wilaayada islaamiga iiraan iyo haweenka daacayaadka ee wilaayadaas ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkan eegaya kulankan oo ahaa mid muhiim ah ayay mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan waxay la qaateen haweenka daaciyaadka ah ee maclimaadka ka ah madaarista macaahidda iyo maraakiista ku yaala degmada buqa qable waxaana kulanka lagu kala qaatay talooyin dhaxalgal ah annagoo ah gabdhihii ducaadda ah iyo macalimiintii madaarista dhigayay maanta waxaan la kulanay maktabulxisba ilaahay subxaana watacaala iyakan ha ka abaalmariyo annagana madoojiyahaadka wixii nala siiyey kuwii maxay aheedoo qaata allaha nagu daro inay macnaha dadka ay wada tashtaan oo wax la tashaawur la la helo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu annagoo ah gabdhaha daaciyaadka ee oon ka mid ah degmada buuqa qable waxaan halkan maanta ku kulminay kulun walaalaheena xisbada ah maktabul xisba waxaan halkan ka tashanay talo aada u weyn taladaas oo ka mid ah inaan tarbiyeyno owlaadeena kulankaas oo magaciisa u yahay jawlatul cumuliya annagoo ah gabdhaha macalimiinta madaarista buuqa qable iyo guud ahaan waxbarashada waxaan maanta kulan la qaadanay maktabul xisba walaalaha maktabka ka tirsan iyo halkaas ayay ku dhex martay wadatashi ah wixii aaraa ah halkaas ayaa laisku dhaafsaday arrin waxayna ahayd nagu cusub oo wilaayaadka ku cusub sidoo kale tarbiyatul owlaad ayaan halkaas ugu wada hadalnay waxaa dhibaato magaalada ku ahna looga qaban lahaa wixii si guud amniga wilaayaadka ama wilaayada aan joogna gaar ahaan wilaayada hiiraan dhibaayana looga hortagi lahaa walaalaha allah subxaana watacaala ha ciseeyo khayr badanna allaha siiyo talooyin badan ina saaxiib badan ayana siiyeen annagana sidoo kale halkaas ayaan ku gudbinay wixii tala aan haynay wabilaahi towfiiq dhanka kale mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan waxay booqdeen xabsiga ah degmada buqa qable iyagoona hadiyado qaali ah gaarsiiyey maxaabiista ku jira xabsigaasi waxaan rabnaa walaalayaal insha allahu tacaala booqashada aynu soo booqonay oo xabsiga idinku soo booqonay waxaa waaye waxaan idin wada annaga diintaas waay allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa intaan ka karna inaan idin barno towxiidka inaan maaragtay isheeg aan idinka saxno salaadaha inaan idinka saxno inaan idin qidmayno annaga hadafkayna ujeeddadayna waa intaas maanta waxaan idin wadnaa insha allahu tacaala hadiyaadkaas yar si markii loo fiiri waa yarhin si markii loo fiirina waa wehin marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaga gidoontaan qof kastana waxaan rabnaa insha allahu tacaala xuquuqdiisa asagoo raalli inuu hela agtayna inaad ku dhibootaan ma rabno inaan maaragtay isheeg aad ku dulmuutlaataan ma rabno waxaan rabnaa shareecadaas ilaahay subxaana wa tacaala noo dhexayso ilaahay subxaana wa tacaala ha laga cabsado maxaabiista ku jira xabsigaah degmada buqa qable ayaa dhankooda soo gudbiyey talooyin muhiim ah oo qayb ka ah horumarinta howlaha xisbada waxayna maktabka xisbada wilaayada hiiraan kaga mahadceliyeen booqashada uu ugu yimid iyo hadiyadaha ay soo gaarsiiyeen waan soo dhaweynaynaa horta booqashada aan soo booqateen waana ku mahadsantihin wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu keenayna waa ku qanacsannaha annagu sharada waa baranaynaa waana barannaa hediyada naloo keenay waa ku qanacsannahay waa idinka guddoomaynaa mahad way idinka gaarto bismillaah awlan marka hore ilaahi subxaana watacaala mahad iskale mahaddaas kadib waxaana soo booqday maktabka xisbada ee walaayadda islaamiga hiiraan aana soo booqatay markayna soo booqdeen hadiyido kala duwan unbaynoo keeneen waxaa kale noo dardaarameen alla subxaana watacaala cabsigiisa awal iyo aakharba waxaana baranaa kutubo oo ka mid ah huda caqiidatika iyo asharo oo kutubka qur-aanka kariimka ah unbaa baranaa dareenkayna zaa'id unbaa u faraxsannaha waana soo dhoweynaynaa walaalahayna ay noo umaadeen oo soo booqdeen marka walaalaha waxay nala jeclaadeen dikriga allaha subxana watacaala xasuusintiisa unbay noola jeclaadeen ay noo sheegeen waana ku mahadsanyihin jazaakum allahu khayr maanta waxaa xabsiga nagu soo booqday umuuradeenna xusbada waxayna ma aragtaa noo hediyeyeen hediyooyin aad iyo aad u kala gedisan oo ma aragtaa allaylahe aad iyo aad u qiimo badan waana naloogu wareejiyey marka waxaan ku soo dhowaynaynaa ma aragtaa xabsiga waana nagu soo booqdeen aad iyo aad ayayna u sharfan yihiin wixii danaha innahana waa u sheeganay maktabka xisbada wilaayada hiiraan ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ka wada kulamo wadatashi ah oo uu la qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona maktabka uu dhulka wilaayada ku marayo jawlo uu ugu magac daray jawlatu alcumariya litashaawuri waatafaaqud mahadsan cabduqani bulshada ku dhaqan degmada galhareeri iyo deegaanada hoostaga ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmadaasi sida uu ku warramayo mar kale marwaan maxmed يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمعت أفكاره وشبابنا الغالي سمعت أفكاره muddo bil ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka socday xamlo ballaaran oo dacwi ah taasoo fulinteeda uu lahaa maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xamladan oo loogu magacdaray xamlatul intisaaraat liahli tadxiyaat ayaa waxaa fulinayay culimaaudiin ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday maktabka dacwada waxayna xamladani ka sameeyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada galgaduud waxaa halqadeenan koobaad ku soo qaadan doonaa insha allah magaalada galhareeri iyo deegaanka bargaan ee hoostaga magaalada galahareeri waa halkii ugu horreysay ay culimmadu ka bilaabeen xamlada waxaana si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada iyagoo durba bilaabay dowraad ay siinayeen qeybaha bulshada iyona dawaad ay ka qabanayeen masjidka jaamaca ee galahareeri marka muuqaaladii mashhadka laga daawan karo qur-aanka kariimka ee mucjiska ah oo khaswatulaxsaab ka warramay muuqaalada cajiibka ee laga daawan karo muuqaalka ugu horreeyey waxaa weeye zilzaalu ahli lislaam in la ruuxay ee la gelgelay ahlulislaam ee la imtixaanay wa tamyiizi ahli nifaaqi can ahli liimaani markii mu'miniinta la gelgelay in laga soocay dadkii ahluliimaanka ahaa ee iimaankooda dhabta ahaa dadkii ahlunifaaq ahaa in laga soco munaafiqiinta inay fadaxoon banaanku soo dhaceen macallimiinta madaarista ganacsatada haweenka muslimaadka ee magaalada iyo dhammaan bulshada ayay culimmadu u qabteen dowlaad diini ah oo ay dadyoogu wax badan ka faa'iideen halka dumarka muslimaadka ah ay u qabteen tartamo dhiirigelin ah su-aasha xigtahay waxaa iska leh majmuucatu caaisha bintu siriin maa hiya awalu wilaaya lixarakati shabaab almujaahidiin bismillaah anigoo magacayga maariya cali ka socoto majmuucada caaisha binta siirin su-aasha jawaabteeda haddaa isku daya waa wilaayada islaamiga galgaduud su-aashaa la weydiiyey caaisha bintu siriin majmuucada ah jawaabta ay ka bixeen waa jawaab sax ah su-aasha xigtahayna waxaa iska leh majmuucatu xafsa bintu siriin waa su-aal su-aasha aanan ka agfogaynin oo iyadana qaabka iyo nuuca u dhigmi doonto iyadana waxa ay leedahay man huwa awalu waalin fi lwilaayat alislaamiya maadaama wilaayadii ugu horreysay la isweydiiyey waaligii ugu horreeyey ee xagga shabaabulmujaahidiin ee waalinimo waali wilaaye oo gobol ah ee u magacaawdo
anigu yaa magacaygu sacdiye cabdulwaacid kana socda majmuucada xabsi bintu siiriin su-aasha jawaabteeda haddaan isku day sheekh cali maxamuud raaga sheekh caldheer
su-aashaa la weydiiyey majmuucatu xafsa bintu siiriin jawaabta ay ka bixin iyaduna waa jawaab sax ah insha allah tacaala waa kuwan qaar ka mid ah bulshada reer galahareeri oo ganacsato macallimiin iyo haweenba isugu jira oo ka warbixinaya dowlaadka iyo kulimada ay culimmada la qaateen islamarkaana u mahadnaqay anaga ganacsi ahaan wax badanaan isaakayna qasnay wax badan ilaahay noo caddeeyey waxaa laga hadlay alwalaa walbaraa awal anagoo ganacsi ahaana kadib haddana ilaahi subxaana watacaala wuxuu noo qoray inaan beecii anwaacdiisii aan galno waxaa laga hadlay maaragtay shuruudulbeeca la bartay anwaacul-beec almuxarama aadaabulbeeca la bartay marka wax badanaan ka faa'iidnay marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay tan iyo mid kaleba insha allahu tacaala waa ka rajaynaynaa inay maaragtay ganacsiga iyo bulshada qaybaheeda duwan ay maaragtay culimmadu ay kula dadaalaan marka magac haddaan markaan ku hadlayo macallimiinta magacooda waxa ayna siiyeen ay noo daraaseeyeen waxaa ka mid a daliilu daalib litacliimi alqiraa'ati walkitaaba waxaa kale oy aad noo xasuusiyeen madarasooyinka sidii loo hormari lahay na aaday noo xasuusiyeen culimmadu ayadana waan qaadanay waana ku dadaali doonaa insha allah haddaan macallimiintii iyo macallimaadkiiba aan nahay waxaa kale oy culimmada ay aad uga warrameen sifaat almucallim alnaajix macalinka aflaxay oo liibaanay macalinka uu yahay ilaa shan iyo toban qodob ayay naga siiyeen marka waxaa waaye khayrkaas badan ayay nala soo gaareen waana u hamuun qabnay canaawiintaan culimmada ka fahmnay oon ka qaadanay waxaa ka mid ah sifaatulmar'at lmuslima cinaayat lislaam mar'at lmuslima dowru nisaa'i fii jihaad alacdaa sidoo kale waxaan ka fahmnay صفات المرأة المسلمة sidoo kale صفحات المشرقة في سيرة العالمات المسلمات sidoo kale الولاء والبراء sidoo kale waxaan ka fahmnay إصلاح البيوت
walaa maanta dareenkeena ma cabiri karno aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay waxaan codsanaynaa saan ina lakugu soo celceliyo dowraadka insha allah culimmadeenna waa ka codsanaynaa anagana kuwii waxawaaye ilaahay uu ku anfaca hanaga dhigo ayagana kuwii miisaankooda xasanaadka loo saara ilaahi subxaana watacaala ha ka dhigo waalideenteenna mashaaikhdeenna jazaakum allaahu khayran ayaan leenna wallahu subxaana watacaala aclam markii ay ka dhammaadeen galhareeri waxay culimmada u jeheysteen deegaanka bargaan halkaas ay muddo maalmaha ka wadeen xamlada alintisaaraat ilahli tadxiyaat oo ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada deegaankaasi waxay kulamala qaateen odayaasha deegaanka iyadoo halkaasi ay ka sameeyeen dowlaad iyo muxaadaraad taxana ah waxaana u dambeyn halkaasi ka dhacay dacwo shaaric lagu soo gebagabeeyey oo uu kelimad ka jeediyey sheekh mukhtaar abuumuslim nabigeena sal ly slam wuxuu yidhi man dacaa bidacwa aljaahiliya dacwa aljaahiliya waxaa loola jeedaa waa qabyaalad qabyaaladda weeye ninka dadka saa ugu yeeraya fa huwa min juthaa'i jahannam jahannama kooxdeeda jahannama galaysuu ka mid yahay buu yidhi nabigeena sal ly slam saxaabadu intay yaabeen waxay yidhaahdeen wa in saama wa in salla hadduu tukanayo oo uu maxaan ku yidhaha salaad tukanayo oo uu soomaya xataa naar ma la gelinaya oo jahannam miyaa la gelinaya nabigeena wuxuu yidhi waa in saama waa in salla hadduu tukado hadduu soomo haddana qabyaaladda dadka ugu yeeraya sida dadka ugu dagaalgelinaya naaru jahannamaa la gelinaya intaasi kadib waxaa jiray su'aalo dhowr ah oo halkaasi lagu weydiinayay culimmada waxaana ka jawaabaya sheekh maxamed garaar oo ka mid ahaa culimaadudiinkii xamlada sadaqo inaan waalidkay u bixiyo ayaan rabaa waxaan doonayaa waddada ugu fiican oo aan ku bixi karo sadaqadaas
qofka waalidkiisa sadaqo u bixinayo xaggee lagu bixiyo meelo fara badan baa jirto mashaariicda khayrka ugu weyn tahay fii sabiilillaah jihaad qasnada jihaadka ku rid meel kastoo jihaadkaas uu ka socdo gaalo lagula dagaalamahayo islaam iyo muslimiin looga gargaaraya buu maalkaasi gaarahaya oo xaq u yeelanhaya waalidkaagana wuu ku liibaanahayaa halkaasaa ugu wanaagsan balse mashaariicda khayrka oo dhan masaajidda la dhisaayo ceelasha iyo waraha laqoda ee muslimiinta ay ka cabaan madaarista la dhisaayo oo muslimiinta ay wax ka bartaan mashaariicdaas khayriga oo dhan jazaakum allahu khayran wabillahi towfiiq mid ka mid ah odayaasha deegaanka bargaan ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad mahadnaq iyo soo dhoweyn isugu jirtay culummada nooga timiday haragatul shabaab nana soo gaarsiisay dacwooyinka iyo wacdiga iyo muxaadarooyinka noo socdaba in badan in badan ayaan u mahad celinaynaa wadaaddada culummada ah ee wax badan laga faa'iidaystay haddaan nahay deegaanka bergaan waxaa hadda loo naloo sheegay muuminka qalbigiisa waxaa u ahaa layidhi soofe wacdiga wacdiga ayaana culummaduna wacdiyeen kuwii qaata allah naga dhigo wacdigaas kuwii qaata allah naga dhigo bulshada reer bargaan ayaa ugu dambayntii muddo maalmo ah oo halkaasi ay ka socdeen acmaal khayri ah culimmada ku sugootiyey tix sharib ah
saddex waalxaade caynku tal rabbi ayaanka codsaha allow ciisey culumadan cafiya caafimaadnaasi allow cilmigayna bareen camal falkiisii noo hiibey safaarkii caafimaad qabo ciddiisii gaarayna ka yeel ciddiisii gaarayna kaayeel ciddiisii gaarana kaayeel ciddiisii gaarana
xalqadeenii koowaad ee aanu ku baahinay xamlada dacawiga ah ee maktabka dacwada ka furiyey degmada galhareeri iyo deegaanka bargaan waa naga intaa waa inoo xalqadeena labaad oo aan ku soo qaadan doono deegaanka jacar oo iisii gudbeen culimmada iyo magaalada taariikhiga ah ee coosweyne walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanag intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madal ah insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu